أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu qodobada wararka warbaahinta islaamiga al andulus maanta idiin haysa kooda ugu door karoon waxaa ka mid ah faahfaahino dheeraad ayaa la helayaa khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey dagaalla culsoo shalay ka dhacay duleedka degmada moqokori ee bariga wilaayada hiiraan dowladda xabashida ethoobiya ayaa ku eedeysay xukuumadda eritereya inay qorsheynayso duulaan weyn oo ka dhan ah etoobiya midowda gaalada afrika ayaa muddo kordhin bilooyin ah u sameeyey askarta kufaarta burundi ee qaybta ka ah gaalada kusoo duushay dalka soomaaliya munaasabada lagu maamuusayay arday dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka ayaa ka kala dhacay wilaayahaadka islaamiga baay iyo galgaduud xiisad colaadeed oo u dhexaysa maleeshiyaadka wadatirsan murtadiinta ayaa ka taagan degmada garbahaari ee gobolka gado ardayda madarasada salaaxudiin al ayuubi ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday deegaanka garsweyne ee wilaaya islaamiga ee bakool
عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa subaxnimo axada taariikhna ay ku beegan tahay ko iyo tobanka bisha muxaram sanada kun afar boqol afartan iyo toddoba hijiri walaalahayaga muslimiinta kuu soo dhowaada warkii warbaahinta andulis oo fidsan faahfaahino dheeraad ayaa laga helayaa khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey dagaalo culus oo shalay ka dhacay duuleedka degmada moqokori ee bariga wilaayada hiiraan waxaa xog dheeraada laga helayaa khasaaraha dhimashihii midka dhaawac ee murtadiinta lagu gaarsiiyey dagaalkii shalay ka dhacay duleedka degmada moqokori iyadoona dagaaladii shalay ilaa iyo afar jeer lagu jebiyey murtadiinta inta la xaqiijiyey dagaaladii shalay waxaa allah fadligiisa lagu dilay sideed iyo toban murteed oo laba iyo toban ka mid ay maleeshiyaad kardida kaga carareen goobtii dagaaladu ay ka dhaceen sidoo kale dagaalkii shalay waxaa allah fadligiisa ku dhawaamay soddon kale oo isugu jirta saraakiil askar murtadiin ah xubnaha murtadiinta ee dagaaladii shalay lagu dilay waxaa ka mid ah kow murtad muumin nuurshe maxamed cabdulle labo murtad aadan ibraahim fidig ilbir saddex murtad xasan abiikar aadan afar murtad xasan taakaay oo ah sargaal ka tirsan murtadiinta shan murtad cabdulaahi muumin dhalo dheere lix murtad axmed muumin cilmi iidow toddoba murtad cabdi xuseen axmed sideed murtad shariif cali yuusuf barrow intaasi waa murtadiintii lagu dilay dagaalkii shalay qaybtii magacyadu ay heshay idaacadda islaamiga al andalus sidoo kale murtadiinta dagaalkii shalay lagu dhaawacay iyagana waxaa ka mid ah murtad lagu magacaabo daar xuseen maalin oo ah sargaal dhaawaciisuna waa mid culus oo garaab ah murtadka labaadna waa sheikh doon maxamed xundube iyadoona dagaaladii shalay allah fadligiisa qayb ay ka noqonayaan dagaalada sida aadka loogu dhigbixiyey cadowga allah dowladda xabashida ethoobiya ayaa xukuumadda eritereya ku eedeysay inay qorsheynayso duulaan weyn oo ka dhana ethoobiya faahfaahinta warkaasi waa kan walaalkeen nuur cali warsame abuusheyba war rasmi oo ka soo baxay xukuumadda xabashada etoobiya ayaa lagu sheegay in dowladda eritereya ay duulaan weyn soo qorsheynayso ayna doonayso inay qabsato qaybo ka tirsan gobolada dhaca waqooyiga waddankaasi xukuumadda adisababa ayaa war rasmi ah oo ay ka soo saartay xiisadda kala dhexaysa asmara waxay ku eedeysay siyaase faweerke madaxweynaha eritereya inuu diyaariyey ciidamo kumanaan ah iyo maleeshiyaad ka tirsana garab ka mid ah jabhadda t b l f islamarkaana la diyaarinayo duulaan laayaan ah gidon timosius oo ah wasiirka khaarijiga xabashida ayaa jeediyey baaq diblomaasiyadeed oo deg deg ah wuxuuna fariin u diray wasiirka arrimaha dibadda maraykanka oo uu ogeysiiyey in eritereya duulaan oo ku soo tahay dalkiisa iyadoo taageero siinayso garab ka mid ah jabhadda t b l f eritereya iyo koox ka mid ah jabhadda xoreynta tigre ayaa iyagoo iswata qorsheynaya inay duulaan ballaaran ku soo qaadaan xilli roobaadka soo socda ujeedkoodu waa inay dhul naga qabsadaan balse etoobiya waa ay difaacanaysaa madax banaanideeda ayuu yidhi wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda abiy axmed ugu dambeyn dowladda etoobiya ayaa ugu baaqday eritereya inay ka baxdo dhulkii ay horey u qabsatay waxaa xusin mudan in asmara iyo adis ababa ay ku mudaysnaayeen duulaankii lagu qaaday ismaamulka tigre dabayaaqadii sanadkii labada kun iyo labaatankii bishii lasoo dhaafay ayay eritereya ku eedeysay etoobiya inay ka faafinayso dacaayado iyo warar aan jirin waxayna uga digtay inay soo fargeliso arrimaheeda gudaha jasaaka allaahu kheyran walaalka abuusheba midowda gaalada afrika ayaa muddo kordhin bilooyin ah u sameeyey askarta kufaarta burundi ee qaybta ka ah gaalada kusoo duushay dalka soomaaliya faahfaahinta warkaasi waa kan walaalkeen cabdiqani moxamed caqabadaha isbiirsaday ee uu waajahayo howlgalka shahadala dirirka ah ee ay ciidamadaha kufaarta afrikaanta kaga jiraan soomaaliya ayaa keenay in muddo kordhin loo sameeyo ciidamada kufaarta burundi midowda gaalada afrika ayaa muddo kordhin socon doonta muddo lix bilood ah u sameeyey ciidamada saliibiyiinta burundi ee qeybta ka ah taliska ciidanka kufaarta afrikaanta kuwaas oo la qorsheeyey in askariga ugu dambeeya uu dalka ka baxo soddonka bishii ina dhaaftay ee juun muddo kordhinta lixda bilood socon doonta ee loo sameeyey inay dalka kusii joogaan ciidamada saliibiyiinta burundi ayaa yimid kadib kulan ay yeesheen golaha waxay ugu yeeraan nabadda iyo ammaanka midowda afrika waxayna ku timid kadib markii la waayey dhaqaale lagu keenayo ciidanka cusub ee u som waxay sidoo kale u aaneynayaan tallaabadan dib u dhaca ku yimid dalalka ay ka imaan lahaayeen isbahaysiga cusub ee u s som tan ugu weyn ee keentayna waa dhaqaalaha oo dowladihii maalgelin lahaa isbahaysigan kufriga ah ay horey u sheegeen inaysan awoodin maraykanka ayaa sheegay inuusan wax dhaqaale ah ku bixin karin howlgal aan dhammaad lahayn waxay tani ka dhigan tahay fashil hor leh oo dulhoganaya howlgalka shaarka cusub loo geliyey ee e u s som isbahaysigan ayaa horey u muujiyey culeysyada dhaqaale ee uu waajahayo xilli dhanka kale dowladaha ciidamada ka jooga soomaaliya ay horey u codsadeen in laga bixiyo ku dhowaad boqol milyan oo dollar oo deen ah oo lagu leeyahay atmis jasaaka allaahu kheyran walaalka cabdiqani munaasabada lagu maamuusiyey arday dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka ayaa ka kala dhacday wilaayaadka islaamiga baay iyo galgaduud aynu ku hormarna dhanka wilaaya islaamiga ee galgaduud iyo walaalkeen marwaan moxamed xafladii aynu sugaynay imisaan soo wada gednay farxadayni oo dhammaan ardaydii madarasadayda sara martay oo koray waxay ahayd munaasabad ballaaran oo ka dhacday magaalada ceelbuur ee xarunta wilaayadda islaamiga ah ee galgaduuda taas oo lagu soo ootinayo dufcadii labaad ee ka qalinjabisay madrasada alicidaad litarbiyati alawlaada ardaydan ayaa tiradoodu gaaraysay ilaa labaatan arday oo dhammeeyey xifdiga qur'aanka kariimka ah kuwaas oo ka mid ahaa ardayda wax ka barta madrasada alicidaad litarbiyati alawlaada waxaana munaasabadda lagu soo gootinayo isugu yimid dad aad u fara badan oo ay hormud u yihiin culimaadudiin nabadoonno ogaasyada waalidiinta ardayda mas-uuliyiinta wilaayada galgaduud iyo martisharaf kale oo ka kala yimid xaafadaha magaalada ardayda madrasada alicidaad litarbiyati alawlaad ayaa goobta munaasabadda ka dhacaysay ku soo bandhigay bandhiga cilmiyeed cajiib ah oo heerkiisu sarreeyey هذا اليوم منير يوم حمل الأبرار حامل كلام الجبار حققت أحلامنا وبلغنا آمالنا هذا اليوم يومنا يوم انتصرنا زمانا ونحن بفضل المولى ونحن الدفعة الثاني الخريجة من مدرسة الإعداد لتربية الأولاد درسنا فيها العلوم الشرعية مثل التجويد والفقه والحديث وحفظنا فيها القرآن الكريم وجزى الله من نفس مدرستي من فكر فيها يوما ومن علمنا وربانا وجزاكم الله من كل آية قرأناها ومن كل حرف كتبناه أغبني مع الإسلام الإسلام والاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك والأذى أخبرني ما الإحسان الإحسان هو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك ما معنى لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله والميم إن تسكن تجي قبل الهجاء ثاني في العينة لذي الحجة أحكامها ثلاثة لمن ضبط فاوضهم وإذار فقط فالأول الإخضاع عند الباعي وسمي شفيع للقراء أرضي ذي ذا شيئا قرآن كالخاتم تي قال جابي توديا حفلة قيمة ذا سارة من توفى ديناي أرضي ذي ذا شيئا قرآن كالخاتم تي قال جابي توديا حفلة قيمة ذا سارة من توفى ديناي intaasi kadib mid ka mid ah waalidiinta ayaa ka hadlay munaasabadda isagoo sheegay inay ku faraxsan yihiin ardayda u qalinjebinaysa ee dhammaysay xifdiga qur'aanka kariimka كوالدين أهان آد أي آد يا غفر حسن هاي وعن غفر حسن هاي سي غفر قف عن غير إله سي أولادي سي الله كسبوي دوك سجي أسمع قول كريم وحلو بالله فرت لبري حفظت القرآن كلبري لا تربية تجويد كلبري لا تسي أسوا يرى صغيرة ولي oo aad iyo aad wax u yaqaanaan lasoo saaray si u farxi lahaayaan u faraxsannahay waana mahadsantihiin sidoo kale waxaa madasha ka hadlay ugaas cabdulaahi daahir axmed oo ah ugaaska beesha mursade waxaa xafladdeeda aan joognaa madarasadan qur'aankii laga qalin jebshay oo ardadaan ay ka qalin jebsheen iyo macallimiintii soo bartay halkaasaan joognaa ilmahan waa u jeediin ardadan qurquruxda badan oo hadlayay oo canug yar oo sidii maaragtay anna odayaashii hadli jiro oo makarafoonada ku hadli jiray iyo waxaasba codkaba ka haysta waxaa keenaa aqoonta iyo tarbiyada iyo waxa la soo baray waxaad arkayseen inay cilmi fara badan ay ximbaarsan yihiin oo qur'aanka keliya aysan ximbaarsanayn waad arkaysiin meesha wax badanaa laga faa'iiday waalidiintana waxaan u sheegaynaa arrintaas waxbarashada qur'aanka kariimka inaad canug kasta kula dadaashaan ugu dambeyntii waxaa munaasabadda kelimad ka jeediyey waaliga wilaayada islaamiga ah ee galgaduusha cabdulaahi abukhaalida
ardadan waxay hifdiday كلام رب العالمين المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم المتعبد بتلاوته قضية أسمرك إن شاء الله تعالى قضية رنتي دت مسلمين أي كفر حسنهين كولاية هانا أدي أدب أصول وينينا إذا يرهق مجالك وحبرشة كجر رومانتوت دكسيال كديهين معاهدي يوم ماركتي مراكزتي يو حلقاتك علمك gabagabadii munaasabadda waxaa howlka ay ka dhacaysay jaa'isaad loo guddoonsiiyey ardayda qalin jebinaysa ee labaatanka ah taasoo lagu maamuusaya dadaalkooda iyo guusha ay gaareen jazaaka allaahu khayran walaalka marwaan imkana dhanka iyo baay iyo warbixintan waxaa ku cibaadaysanaya walaalkeen bashiir muxudiin abu ayman أهلا بكم أهلا بكم أهلا بكم أهلا بكم يا والدي ربيتني يا والدي ربيتني وبحسن عطفك سنتني وبحسن عطفك سنتني madarasada ibnu mascuud waxay ka mid tahay madaarista taxfiidka qur-aanka kariimka ee ka furan degmada buulafula ee xarunta wilaayada islaamigaha ee baay waxaana wax ku bartaa arday aad u fara badan oo isugu jira wiilal iyo gabdho madarasadan ayaa la furay kowdii bishii muxaram sannadkii kun afar boqol saddex iyo afartankii hijri taas oo lagu barto qur-aanka kariimka iyo culumtiisa maamulka madarasada ibnu mascuud ayaa dhowaan diyaariyey xaflad heerkeed u sarreeya oo lagu soo bandhigayay dufcadii koowaad arday ka qalinjabisa madarasada oo isugu jira wiilal iyo gabdho waxaana xafladda ka soo qayb galay mas-uuliyiin culimo iyo martisharaf kala duwan oo ka mid ah odayaasha dhaqanka waxgaradka iyo waalidiinta ardayda madarasada ibnu mascuud ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed ku saabsan qur-aanka kariimka iyo culumtiisa oo ay ardaydu soo gudbiyeen أود أن أقدم شكرا جزيلا للحاضرين والحاضرات هذا الحفل الكريم الذي نكرم فيه بعد سعي طويل وجهد جسيم اليوم نتخرج في مدرسة ابن مسعود في محافظة فلان في ولاية بال الإسلامية ختما للقرآن الكريم والشكر يصل إلى معلمنا الفعال والوالدين الأبرار آن أوان حصاد ثماركم لله دركم وعلى الله أجركم ثم إني أتحدث معكم في بعض فضائل القرآن كفى به فضلا وشرفا كونه كلام الله تعالى فضله كفضل الله على خلقه السؤال الأول ما تعريف التجويد لغة واصطلاحا التجويد لغة التحسين واصطلاحا علم يعرف به إعضاء كل حرف حقه ومستحقه طبقا لما تلقاه المسلمين مسلمون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم السؤال الثاني ما فائدة علم التجويد الفوز برضاء الله تعالى السؤال الثالث ما تعريف الإخفاء لغة واصطلاحا الإخفاء لغة الستر واصطلاحا نطق الحرف بصفة بين الإظهار والإدغام عار عن التشديد مع بقاء الغنة في الحرف الأول sheekh fu-aad maxamed khalaf oo ka mid ah xubnihii lagu casuumay xafladda ayaa la hadlay ardayda iyo si guud qaybihii bulshada ee kasoo qaybgalay munaasabadda waxaana uu jeediyey kelimad qiimo badan oo ku saabsan fadliga qur-aanka iyo dardaaran uu u jeediyay waalidiinta أهل القرآن وهو أهله وخاصته الله وحنا يلي أهل القرآن أهل القرآن كان وادتك الله أهل كوا أو خاص كالله شيء ساد رادد قرآن كان عظمة أولي هي ألا وحكوت المامي هدي بوره واوين لقسو دجين لها ما ينحمل كرينين قرآن كان الله سبحانه وتعالى وحوية السري قلوبة مؤمنين تإني حنبارته فقال جل وعلا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وإن كد ذلنا المهن إن قرآن كم برتان وإن مساجد يوم مراكزتا قرآن كاللغو حفظيه إن مالها الدين تلغو برنا يا قرآن كاللغو برنا إلا شرفه هذا مدرسة آد بيقيمة بدنتهي ماشي كديسنتهي سيد الله ديسي وحانا لغو مقعابي caalimkii jaliilka ahaa ee nebigu ka dardaarmay in cilmiga iyodii qur-aankaba laga barto cabdullaahi bni mascuud alhudali radia allaahu canhu ugu dambeynna maamulka madarasada ayaa goobta ka hadlay iyadoona sidoo kale lasoo bandhigay imtixaankii ay galeen ardayda iyo sida ay kaalmaha uga soo baxeen ardayda maanta intaa la eg waxaa ka qalanjibisay dufcaddii koowaad waay ardayd haddeer muddo ah la soo dadaalayey ilaahay wuxuu qadaray uun in maanta xafladdan ikhtitaamkooda aynu joogno ayaan ilaahay subxaana wa tacaala waynu ugu mahadinaynaa madrasada waa uun madaarista magaalada ay ka mid tahay ardayda iyo alxamdulilahi rabbilcaalamiin maanta waxaa qalanjibisay toban iyo saddex arday ardayga koowaad waa ismaaciil xusein sheekh oo natiijadiisa boqolkiiba sagaashan iyo sideed ardayga labaad oo kaalinta kuwaad isla galeen waa maxamed cali cumar darajadu xasan isxaaq isagana saas oo kale uu keenay ardayga afraad milyuun isxaaq aadam iyadana keentay afartaas qof may hayanaa afarta qofka kaalinta koowaad isla galeen darajadiyo iyo sheenan ahayd qaybta labaad yoona saasoo kale buundadiyo ama darajadiyo sheenan dhammaan waa boqolkiiba ardayga koowaad maxamed xusein sheekh ardayga labaad khaalid mursal mahad saasoo kale ardayga saddexaad nafisa cali cumar ardayga afraad nawaal maxamed cumar ardayga shanaad waa caaisha maxamuud ibraahim kaalinta saddexaad yoona saasoo kale ma islagalee lama arday ardayga koowaad meelarahay maxamed isxaaq cuhmaan ardayga labaad cabdulaahi bakar baashi kaalinta afaraad oo gadamboyto insha allahu tacaala saasoo kale yoona lama arday iyo islagaleen ardayga koowaad meelarahay gabartee ifraax cabdulaahi xasan ardayda lamaad iyadana saasoo kale kaalintaasi islagaleen waa maajida aadam isxaaq xafladan loo dhigay ardayda ibni mascuud ee degmada buulafulay ayaa qayb ka ah dadaalka waxbarasho ee ka soconaya guud ahaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamigaha ee baay taasoo jiilka soo koraya lagu barayo qur-aanka kariimka iyo culumtiisa jasaaka allaahu khayran walaalka abu ayman xiisad colaadeed oo u dhexaysa maleeshiyaadka wada tirsan murtadiinta ayaa ka taagan degmada garbahaarey ee gobolka gedo siduu tafaasiisha warkan ku eegaya walaalkeen casaam carafaad murtad iimaan cadow kaarshe oo horey u ahaa guddoomiyaha maamulka dada degmada garbaharey ayaa dib ugu soo laabtay magaaladaasi isagoona gaashaanka u daruuray xilka qaadista dhowaan lagu sameeyey guddoomiyaha maamulka dada gobolka gedo cabdulaahi jaamac shimbir ayaa dhowaan xilka ka qaaday iimaan cadow isagoona magacaabay guddoomiye cusub garoonka magaalada gaarbaharey ayaa shalay waxaa lagu arkayey maleeshiyaad hubaysan kuwaasoo taageersan guddoomiyaha xilka laga qaaday taasoo durbadiba keentay xiisad u dhexaysa maleeshiyaad kardada iska soo horjeeda iimaan cadow oo warbaahinta kula hadlay garoonka garbaharey ayaa sheegay inuu yahay guddoomiyaha magaalada garbaharey isagoona diiday xilka qaadista lagu sameeyey
sharci unbaa dadka kala haga waxaan sharci ahaynu meel ma maraan ninka aad barasaabka ku sheegtay waa barasaab laga dhigay waa jirtay hadda nin baa barasaab ugu magacaaban qoladii ka soo dhigtay xafiiskii nin kalaa fadhiyo oo ku shaqeeya oo qoladii asaga maarata barasaab ka soo dhigtay ay ka dhigtay isaguna afkiisa asagaa ku hadlay oo miidiyaha ka hadlay oo yidhi anigu dawlad dhexaana ma aqaano dawlad goboleedna ma aqaano mar haddii marka qofku xafiis uu hoos taga aan la arag haddee shaksi uun magaalada jooga oo weliba dadka qaxootiga ku aho oo aan guryaha ku lahayn ka mid ah weeye saasaan u aqoonsanahay marka waxaan sharci ahayna hadde meel ma maraan sharciga unbaa shaqayn doona tan iyo markii uu soo bilowday khilaafka u dhexeeya kooxda hurdada soomaaliya iyo maamulka hurdada jubbaland waxaa sii kordhay loolanka labadaas dhinac u dhexeeya ee ku aadan loolanka maamulka degmooyinka cadowga allah ay kaga sugan yihiin gobolka godo oo ay dhinacyadu isku haystaan jazaaka allaahu khayran walaalka cazaam ugu dambayntiina ardayda madarasada salaaxudiin al ayuubi ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday deegaanka garas weyne ee wilaad saamiga ee bokool faahfaahinta warkaasi waa kan walaalkeen xasan cabdiraxmaan abu xasaan
الخير يمضي راشدا نحو العلا warbixintan hadduu alla idmo waxaan ku soo gudbin doonaa booqasho aan ku tegay markaska khadiija bintu khaweylad ee deegaanka garasweyne oo ka mid ah maraakiista ay wax ku bartaan gabdhaha daaciyaadka markaskan khadiija bintu khaweylad ee deegaanka garasweyne waxaa la furay afar iyo tobankii bishii saddexaad sanadkii kun afar boqol afartan iyo afartii hijiriga waxaana wax ku barta ku dhowaad konton gabdhood kuwaasoo hadda maraya fadradii ugu dambeysay ee markaska gabdhahan daaciyaadka waa gabdho isku tashaday kuna ballama inay sare u qaadaan waxbarashada cilmiga sharciga maadaama hooyooyinka ay yihiin aasaaska guriga haddii hooyada ay waxbaratana rajo fiican laga leeyahay mustaqbalka carruurta yaryar ee hadda soo koraysa wax weliba waxay ka horumariyeen barashada cilmiga sharciga waxayna hadda aqoontooda maraysaa meel aada u wanaagsan oo farxad gelinaysa ummadda muslimiinta waa gabdho marka laga taga barashada cilmiga sharciga garab iyo gaashaan u ah mujaahidiinta waxayna bixiyaan wax weliba oo awoodooda ah gaar ahaan waxay bixiyaan dahabka dharka raashinka timirta caagadaha galaysan buskudka iyo xoolaha waxayna arrintan muujinaysaa in gabdhaha wixii ay barteen ay ku dhaqmeen haddaba ayaan war idinku daalinin waxaan markan soo gudbin doonaa bandhig heer sare ah oo ay sameeyeen gabdhaha wax ka barta markaskan khadiija bintu khaweylad ee deegaanka garasweyne
والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال قلت يا رسول الله أعلى النساء جهاد قال نعم جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث متفق عليه قال تعالى إلهي ميبري وقضينا وحيوني إلى بني إسرائيل بني إسرائيل ذكر في الكتاب كتاب الحديث إنكم ميبانك وحيوني لا تفسدن فسادا وفسادا في الأرض للك فساديا سنغرني مرتين لمجر ولا تعلن كورنغتان أو كورنغتان علوا كورنغش أو كبيرا وين فإذا جاء هديك يا إلهي وعد أولاهما لما مر وعد جو هديك بعثنا هدران عليكم كوركين إبادا قدوما لنا أن نسقنا لباس باس صاحب باس كسر شديد درن فجاسوا ورقدا خلال الديار دارو هديك ورقدا وكان ما بهذه أرنكاس نوعدا بلنقاذ هذه مفعولا لسبيو قال تعالى إلهي ما يبري ثم مركز كذب رددنا هنغان لكم اسم الكرة أودها سيغنغان الكرة أودها نغان عليهم على العباد قدوما كرشو وامددناكم سين زيادة بأموال هوري وبنين ويليالا وجعلناكم سين قوالنا أكثرها نبضنا شبضا نفيرا من جهة النفير هكذا ثم نشكر جهود المجاهدين حركة وولاية وجيشا وإعلاما وأبنا وتربية وغيرهم من أهل الجهود النيرة والأفعال المحمودة في شتى المكاتب المختلفة المهمة جزى الله كل المجاهدين خيرا ولقد قام كلهم إلى أعمالهم ومهابهم عدو يدهر وحقائق تظهر ودعوة تنشر وأقبل الكل ينادي بصوت الوحدة يستبشر تحت رعاية الوالد الأمير الشيخ أبي عبيدة الشيخ أبي عبيدة أحمد عمر حفظه الله ورعاه ثم والينا العزيز الشيخ أبي عبد الرحمن فلكم نصح وأرشد وربى ووجه وسقى وأشبع وبنى وشيد حتى لوحت ولايتنا راية التطور ورقت ميمونة على سلم السعادة بالسيف والقلم جزاه الله خيرا وأحسن الله إليه وجزاه الله كل المجاهدين خيرا mid ka mid a hooyooyinka wax ka dhigta markaskan khadiija bintu khuweylad oo munaasabadda ka hadashay ayaa hambalyo u dirtay mujaahidiinta kadib tix gabay ah oo goobta ay ka tirisay gayaankaygii markaan gocashada u bandhigay daladii iyo gantaaladiiba waxay soo galeen gacantii mujaahidiinta guulaanu ku mahadsan gulufkiiyo colaadaha intii soo guurinaysay ee go'aanadoodii qaldanaa gaalada garab ku siinayay inuu gumaystaha shisheeyaha gacanta u geliyo gobolladeennii rabay guullaa ku mahadsan oo gaaladii garabkoodii iyo gurgurta xulufadiisii allaha garabkoodii ka baxay waxay diideen gacladeennii mujaahidiinta wiilisheenii inay hirgeliyaan dimuqraadiyada moqokori iyo maxaas yaa soomani beerayabaad ceelbaraf iyo balcad alkawsari daarnicma ceel ali axmedi aadan yabaad awdhiilo iyo zabiid cashar baa looga dhigay cadowgii garguurta gobollada shisheeye wuu ka keenay mid ka mida gabdhaha oo dhankeeda ka hadashay munaasabadda ayaa faahfaahin ka bixisay markaska iyo waxyaabaha ay ku bartaan fatradii koowaad waliba waxaa qaadanay qur-aanka shanta juz tafsiirka oo aan ku horeeyo iyo waxaa qaadanay xifdijo tajwiidsho axkaam tajwiidsho iyo tafsiirsho wali kale waxaa qaadanay kutubta oo maybu aha ilmiga heje kitaabu tawxiida kumadhay kitaabka bayuuniga kumadhay kitaabka ajruumiga kumadhay matanul ajruumiya kitaabka oo abishujaaca kumadhay kitaabka oo khulaasatlbahiya ya kumadhay kitaabka umdatul axkaama kumadhay fatradii lamaad meha ka qaadanay shanti jus oo dhan kihigdi tafsiirsho yaha ka qaadani hifdi joonnana faraw kutubta kitaabka caqiidatul waasidiga kitaabka yaaquutu nafiis kitaabka al usuul min cilmi lusuul kitaabka qawaa'idul fiqhiga oo uthaymiin ilaahay nahariisa kitaabka riyaadu saalixiin jazari iyo kumadahay fatradii saddexaad maya ka qaadanay tobankii jus tafsiirkii oo dhataga jari tafsiirsho xifdi joona saas oo kale nana faraw buluugul maraam iyo kumadahay qawaa'idul fiqhi oo kale sheekeel hasaar iyo kumadahay sulamul usuul ilaa macrifati cilmi lusuul tuhfatu siniya naxwaga iyo ku qaadani min axkaami lfiqhiya laysalqariibu rawdatanwaar yakumadhay markaskan khadiija bintu khuweylad ee deegaanka garasweyne waxa uu ka mid yahay maraakista diiniga ah ee wax ku bartaan gabdhaha muslimaadka ee ku nool garasweyne warbixintan midda xigtaha duwaaleedna waxaan ku soo gudbin doonaa xaaladda deegaanka iyo horumarka uu deegaanka ku tallaabsaday bilihii ugu dambeeyey
الخير يمضي راشدا نحو العلا بعزيمة
jazaaka allaahu khayran walaalka abu xasaan guud ahaan walaalahayaga muslimiinta warkiis waxanimaad kala socoteen warbaahinta islaamiga alendulus saaka waaniga intaas soo gudbinta iyo diyaarinta warkaas waxnimo andalus waxaynoo suurtagelay waanigu mahadcelinayna allah subxaanahu watacaala walaalahayaga muslimiinta ood kumadsantiin dhegeysiga warkaas waxnimo andalus allah subxaanahu watacaala idinka ajirsiya dhegeysiga idaacadda islaamiga alendulus wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh wajihaadukum mubaarak